You go, girl. VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaabanaya efemada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaado ah oo laba iyo labaatan ay tahay bisha diseembar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doonaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimona waxaa kamida warbixin ku saabsan xiisihii iyo xamaasadii ay dhallinyarada muqdisho u hayeen daawashada ciyaaraha kubadda yurub oo hoos u dhacday sababo la xiriira xanuunka covid nteen kubadda cagta ee qaaradda yurub sanadihii hadda lasoo dhaafay sida sanadkan covid nteen dartiis waxaa lalahay adduunka layskuma imaan karo kubadda cagtana dadku sida adduunku u saameeyey ayuu kubadda cagtan u saameeyey waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada aragga naafada ka ah ee boorame oo walaac ka muujiyey waxbarasho la-aanta soo food saartay kaalimihii sugaanta iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida madaxweynaha la doorta ee maraykanka jo biden ayaa la siiyey tallaalka xanuunka covid nteen iyadoo telefishinka laga daawanayay shalay oo isniin ahayd si uu dadka maraykanka ugu qanciyo biden ayaa ku yidhi kalkaaliso caafimaad oo tallaalka ku siinaysay cisbitaalka newark ee gobolka delaware ka hor intii aysan ku mudan cirbadda tallaalka waxaan ahayd diyaar tallaalka ayaa waxaa sameeyey shirkadda fiser iyo shirkadda kale ee bioentek biden waxa uu sheegay inuu tallaalka u qaadanayo si uu dadka ugu dhiirigeliyay in ay qaataan marka uu diyaar u noqdo isagoo raaciyey inaanay jirin sabab ay dadku u walwalaan xaaskiisa jill biden ayaa iyadu goorsii horreyse la siiyey tallaalka oo isla maalintaas ah iyadoo markaasi ku qaadanaysay cisbitaalkan oo ku yaala meel u dhow gurigooda dalkan maraykanka waxaa labadii bilood ee u dambeeyay sare u kacaya dadka uu ku dhacaya xanuunka coronavirus shalayna waxaay tirada dadka uu ku dhacay ay gaartay sideed iyo toban milyan oo qof saxiixayaashii hore ee heshiiskii labadii kun iyo shan iyo tobankii ku saabsanaa nucleyerka iiraan ayaa isniintii shalay ahayd waxay muujiyeen sida ay diyaar ugu yihiin inay ka hadlaan ahmiyadda maraykanku ay u leedahay in lagu soo celiyo heshiiskaasi halkiisii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu ka baxay heshiiskaasi sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii isagoo markaasina ku sheegay inuu ahaa mid aanan dan ugu jirin maraykanka laakiinse madaxweynaha wakhtigan dooran joe biden oo qayb ka ahaa maamulkiisa heshiiskaasi saxiixiisa ayaa sheegay inuu doonayo inuu dib ugu soo celiyo heshiiskaasi halkiisii wasiirada arrimaha dibadda ee britain shiinaha faransiiska jarmalka iiraan iyo midooda yurub ayaa iyaguna ku sheegay shir ay yeesheen markaasi inay aada uga xumaadeen arrinka la xiriira in maraykanka uu ka baxay heshiiskaasi waxayna go-aan ku gaareen inay ayagu si joogto ah usii wadaan heshiiskaasi oo ay kusii jiraan
halkaad nagala socotaana waa v o a washington tan iyo markii uu caalamku ka bilowday cudurka safmarka ee covid nteen waxaa hoos u dhacay saameyntii ay ciyaaraha yurub ku lahaayeen dunida magaalada muqdisho dhallinyarada isku iman jirtay ee hal meel ku wada daawan jirtay ciyaaraha horyaalada yurub ayaa covid nteen dartiis hadda aan awoodin haddaba maxay isku mashquuliyaan dhallinyarada magaalada muqdisho warbixintan waxaa noo soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle xilligani waxaa aada u yaraata daawashada kubadda cagta shanta horyaale ugu waaweyn ee yurub marka loo eego brimer liiga ingiriiska seeri-eeda talyaaniga la liigaha sbain bundusliigaha jarmalka iyo liigwanka faransiiska waxaana dhallinyaradii daawan jirta kubadda cagta hadda magaalada ay ku mashquulsan yihiin ciyaaro kale isku mashquuliyaan marka loo eego meelaha dadku ay ku qahweeyaan xusli wuxuu ka mid yahay dhallinyarada jecel kubadda cagta oo ayaaro daawadana waxaana weydiiyey bal markay timaado daawashadii kubadda cagta isbeddelka weyn ee la dareemayo
kubadda cagta ee qaaradda yurub sanadihii hadda lasoo dhaafay sida sanadkan covid nteen dartiis waxaa lalahay adduunka layskuma imaan karo kubadda cagtana dadku sida adduunka u saameeyey ayuu kubadda cagtan u saameeyey markaay timaaday in kubadda cagta la ciyaaro waxay xamaasad leeday inay taageerayaashu maxaa lalahaa meel walba adduunka joogaan marka ciyaar daawana inay isku imaadaan ciyaarta isla daawadaan saasay xamaasad ku leh laakiin kubadda cagta hadda weyna habeesh
maadaama dhallinyarada aysan hadda daawan kubaddii cagta xiisaha badnayd gaar ahaanna horyaalada kuwooda ugu xiisaha badan oo ka mid yahay brimer leaga hadda lama ogaba kooxuhu meelaha ay kala marayaan marka laga reebo in meelaha qaar dhallinyaradu ay ka daawadaan internetka hadda maxaan kala soconaa brimer leagui
premier league saas uma saameyn badna waayo hadda waxay bilaabeen in taageerayaasha qaarkood wax yar lasoo daayo weli covid nnteenki adduunka saasuu gilgilaya wax saasoo saameyn uma lahan sababtoo ah yani premier league waxaa kasii darnaa wefa champions league oo adduunka maxaa la ii sheegay xamaasad haddii laho taageerayaasha wadamada isku imaadaan kaasna hadda waaba uu nahbeelay sababtoo ah yani waxa keliya la xiiseynayay champions league oo ahay champions leaguena hadda taageero la-aana la daawadaa marka covid nteen adduunka dhan oo qas
dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo aadka u daawan jirta ciyaaraha hadda ma daawadaan oo meelaha laga daawado ciyaaraha iyo xaafadahaba kuma mashquulsano marka hadda dhallinyaradu xageed u wareejiseen hiwaayadiini wallaahi riwaayadeena waxaan u wareejinay inaan yani anaga habeenkii aan kubadda ciyaarno oo maxaa la ii sheegay anaga iskuleyno meelaha aan ku qaxweysanay inaan yani ciyaaraha kale sidii dibnadii iyo wax noocaas camal inay dadku iska ciyaaraan ayagu maxaa la ii sheegay habeenkii waqtiyada ay ku dilaan
dowladda waxaa lagu ciyaaraa meelo badan oo kamid a magaalada gaar ahaana meelaha dhallinyaradu ay ku qaxweeyaan mar kale ayaan weydiiyay bal dubladda iyo hadda sida dhallinyarada magaalada ay u ciyaaraan wallaahi dibnadda waxaa waaye dhalinyaradu hadda saa-id baa loo ciyaaraa dadka qaarkood hadday baranayaan dadka qaarkood way garanayeen meelaha saa-id lagu ciyaari jiro gobolada kamida laakiin hadda magaaladu meel walbaa tagto dibnada saa-ida lagu ciyaaraa meel walba oo cafeteria ka furan dibnada lagu ciyaaraa waa waxaawaay dadku ayaga ayaga ayaga maxaa la meeshii kubadii ka daawan lahaa inay isku xamaasadeen lahayn dibnadaasay ka ciyaaraan dibnadaasay iskugu imaadaan meeshaasaa dhalinyaradu ee waqti ku wada qaadataa
horyaalka ingiriiska tusaale ahaan kooxihii waaweynaa qaarkood ayaa ku jira kaalmaha shan iyo tobanaad sida kooxda kubadda cagta arsenaal waxaase hadda dhalinyaro badan oo ciyaar daawan jirta ciyaarahaasi aysan xog badan iyo xamaasad midna aysan haynin dhalinyarada muqdisho ayaa hadda kubada ku ciyaara xaafadaha iyo garoomada salaxaha ku yaala gudaha magaalada muqdisho qaarkoodna waxayba u daawasho tagaan ciyaaraha ka dhacaya garoomada ku yaala gobolka banaadir iyagoo dib ugu soo laabtay taageeridda kooxaha soomaaliyeed oo hadda horyaaladooda ay ka socdaan magaalada muqdisho dhalinyaro badanaa tagtaa lagu dhahay goobaha hadda lagu daawado ciyaaraha ha yani hadda istaadi muqdishoa la furay maxaa lahaa iyo sportivo coni stadiumaana hore u jirtay hadda ciyaarihii degmooyinka dhammaaday ee ku guuleysatay degmada shangaani haddana waxaa bilaabanayo ciyaarihii xamaasada badnaa ee gobolada diyaargarowaa loogu jiraa gobol walbana yani qof walba meeshuu kasoo jeedo gobolkiisau taageeraya anagaa dareer banaadirnaana gobolka banaadir aan taageerayna koobkaasna waxaa waaye waa koob ku xamaasad badan soomaaliya ka dhaca xitaa wuu ka saameyn badan kii hore waxaa qaaday maxaa la ii sheegay jubbaland jubbaland aa qaaday waxaana ka qaaday puntland inkastoo covid nteen uu saameeyo dunida oo dhan haddana meelaha laga dareemay waxaa ka mid ah goobaha lagu ciyaaro kubadda cagta gaar ahaana dunida sida dhallinyarada ayaanu la hadalna ay noo sheegeen cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho markana dhinacii heesaha codka macaan ee axmed rasta
dhallinyarada aragga naafada ka ah ee magaalada boorame ayaa sheegay inay soo food saartay walaac xagga waxbarasho la-aan baahsana kadib markii uu xirmay dugsiga waxbarashada oo ayaga u gaar ahaa warbixintan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good xamse cabdiraxmaan faahiye wuxuu ka mid yahay dhallinyarada araggale ee ku nool magaalada boorama wuxuu ka warramayaa caqabadaha ka haysta dhanka waxbarashada
walaal aad baad u mahadsan tahay haashim magacaygu waa xamse cabdiraxmaan faahiye xaaladda aan ku sugan nahay walaal dhallinyarta boorama kow horta waxaana haysata waa waxbarasho la-aan haddaan nahay dhallinyartii boorama ee ahayd aragga dadka aragga naafada ka ah marka caqabada koowaad ee walaalna haysato waa waxbarasho la-aan waa gaadiid la-aan waa iskuul la-aan iskuul waxaa jiray dhagoolayaashii anagu sideed sano aniga xamse ahaan aan kusoo dhiganayay iyo intii lagu furay ee sideed galaaska sideedaadii la dhamaystay iskuulkii wixii ka dambeeyey anaguna secondary oo de waxbarasho sarena maanaan helin waxbarasho hoose dadka iminka joogeen dhalinyarta iminka joogtaana mahin marka caqabada ugu weyneena haysatee koowaad waa taas
caqabada koowaad ee idin haysata ee aad tilmaantay sidee looga gudbi karaa baad is leedahay
waxaa loogu gudbi karaa dowladda somalilan madaxweyne muuse bixi cabdi inuu hoos noo eego uu xaaladeeda hoos u eego uu waxbarashadeeda iyo baahida aan anagu madaragtay aan leenahay uu hoos hoos ugu eego oo shacabku ayna tusaan inaan dad walaalahoodu miisaaniyad weyn agtooda ku leh aan nahay oo qof kastoo ay khusayso uu ka qayb qaato danaha dadka aragga naafada ka
sidoo kale hinde maxamed caqli waa guddoomiyaha ururka dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee araggala ee gobolka awdal waxay iiga warantay baahiyaha ay qabaan dhallinyaradaasi araggale ee ku nool magaalada boorame iyo sababta xidhay dugsi waxbarasho oo ay sanad ka hor ka aasaaseen magaalada boorama si ay dhallinyaradaasi wax ugu bartaan
haashin walaal waad ku mahadsantay warajka aad naga qaadayso haddii aan ku bilaabo magacayga waxaan ahay guddoomiyaha ururka dadka araggala ee magaalada boorama guddoomiyahaygii baan ahay magacayguna waa inde maxmed caqli waxaana ah walaalayaashin uu naga xiray horta waxaanu bilownay asaaskiisa labada kun sagaal iyo tobankii bishii sideed iyo tobnaa bisha sagaal iyo tobnaad sideed iyo tobankeygii bisha sagaalaad sideed iyo tobankeygii labada kun sagaal iyo tobanka iminkana waxaa la joogaa labada kun iyo labaatanka waxyaabaha marka uu nooga xirmay waxaa kamid ah haashina walaal dowladda waxa maanta lacag ama darashaada oy naga caawiyeen iskuulka haba yaraatid ma jiro
sababaha xidhay maxaad odhan kartaa dugsigaasi walaal waxaa xiray dad muxsiniina ayaa wax nagu caawin jiray oo wax noo soo turturi jiray anaga dhexdeenana isku teg baan samayn jirnay yar isku tegtegii iyo caawimadii dadka muxsiniintii runtii waa muddo yaroo kooban markaa way naga xayiirantay sababtaasna maadaama dhaqaale meel kale naga soo gelayn dee waxbarashada shaqayn maysa waayo haddaan nahay dadka araggala waxaa loo baahan yahay iskuulkii inuu karaysnaado waxaa loo baahana maxaan ku dhahda gaari gaari la-aan iskuma iman karayno waxanahay dad arag loo kala fogfog boorama xaasadeygaan ku kala nool nahay gaari la-aan qofna ma soo dhaqaaqi karo marka gaadhigiina almuhiim macalinkii wax berayey saddexdaa maadaba waa muhiimad aan lagana maalmi karin bil kasta ana unaba joogtaa
sidee dugsigaasi xidhmay dib loogu furi karaa isla markaasina uu shaqadii waxbarashada ee dhallinyaradaasi araggala ee ku nool magaalada boorama uu u qaban lahaa ayaad adigu is leedahay walaalan waxaan is leeyahay horta anagu dadka bulshaweynta muslimiin meel kasta joogaan dal iyo dibad gudaha iyo dalka dowladda waxaan leenahay anagu hooyo iyo aabbo dhammaan inagama rabno inad beriis nasisaan macnaha ee bal waxaan naga rabnaa waa waxbarasho waxbarashadana qofka waa ma waxa koobaad ee u waari doona uguna fiican maxaa yeelay qofku maanta beriis hadduu ku siiyo ama lacag way taa dhammaanaysaa berida balse laakiin haddii uu kaa saacido xagga aqoomaad ama diin ha noqoto ama maadiba ha noqotee waa waxa daruuriyaadka nolosha aad ku dhisi karta hadhowtoola mustaqbalka anagu weliba imanka dad roroon baaba nagu egnahay waxaa jira dad naga yaryar oo kacaanka mustaqbalka soo socdaan ka fikiraynaa maxaa yeelay hooyo abasaad qiimihiina uga fikiraysaan waxaan jecelnahay dowlad iyo mujtamacan dadweynaha somaliland iyo dibaddaba hadday tahay in looga fikiro sidaas caruurta looga fikiro ana karayna looga fikiro waxbarashadeeda halka keliya ee maxaan ku xalismi karaana waxaan u arkaa anigu haddii la helo dawladdu ay garow gacan weyn ka geysato iskuulkan wuu shaqayn doonaa insha allah ama la helo muxsiniin wa wanaagsan oo iyagu isxilqaada oo siday diilkooga ugu xisaabtamaan ugu xisaabtamaya faashinow haddii la helo labadaa maadawanbu iskuulku ku shaqayn karaa haddii kale iminka mashaakilkan hor yaallaa waxay tahay inaanu kuraastiina sasiicimud bordheeshi imika dhiib u taagan yihiin ee iskuulka yaalay ayaan iminka xaraashaynaa kirada iyo gaadhiga dartii nalagu yeeshay daynka markanna waa xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan horyaalka dalka sbain ee laliga ayaa dhici doona caawa waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sida tan kooxda elja ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga osasuna valencia iyo sevilla waa ay kulmi doonaan naadiga atletico madrid ayaa ciyaar adag waxa ay kaga hortegi doontaa kooxda real sociedad oo ay u safri doonto kooxda hoyska iyo labantena waa ay is arki doonaan barcelona waxay aadi doontaa naadiga real valodolid halka kooxda villareal ay martigeli doonto naadiga atletic club horyaalka dalka sbain ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda atletico madrid waxaana ay leedahay sagaaliylabaaandhibcood sidoo kale kooxda real madrid ayaa sagaaliylabaaandhibcood real sociedad waxa ay leedahay lixylabaaandhibcood halka villareal ay ka leedahay shaniyolabaatandhibcood barcelona oo kaalinta shanaad ku jirtana waxay leedahay kooyolabaatandhibcood kooxda atletico madrid inkastoo sagaalatan dhibcood ay wada leeyihiin adiga real madrid haddana waxaa xusid mudan in ay ciyaartay laba kulan oo ka yar kuwa ay ciyaartay kooxda real madrid isla horyaalka dalka sbain kulamo kale ayaa sidoo kale dhici doona habeen dambe gatafe ayaa waxay martigeli doontaa naadiga saltavigo granada waxay aadi doontaa kooxda real madrid deportivo alfas iyo ibar waa ay sarki doonaan halka kooxda cadis ay u safri doonto naadiga real matis kulamo kale ayaa dhici doona caawa dalka ingiriiska haddii aynu eegno brentford ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga newcastle kooxda arsenaalna waxay martigeli doontaa naadiga mancity ciyaarahanna waxay ka tirsan yihiin koobka loo yaqaano e f l cab oo iminka maraya heerka quaterfinalka horyaalka dalka talyaaniga ee zeri aadan laba kulan ayaa dhici doona caawa coroton waxa ay martigeli doontaa barmacalshio halka yuventus iyo verentina ay is arki doonaan isla horyaalka dalka talyaaniga kulamo kale ayaa dhici doona habeen dambe kooxda inter milan ayaa u safri doonta naadiga helas verona bolonya waxay la kulmi doontaa atlanta milan ayaa la kulmi doonta naadiga lazio napoli waxa ay la kulmi doontaa kooxda torino barma iyo caleri ayaa is arki doonaa sosuwal waxay u safri doontaa samadonia sbecia iyo janoa ayaa kulmi doona kooxda udinesna waxay martigeli doontaa naadiga benevento horyaalka dalka talyaaniga ee zeri aada waxaa ilaa iminka hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ac milan oo leh kow iyo soddon dhibcood inter milan waxay leedahay soddon dhibcood yuventus ayaa leh toddobiyo labaatan dhibcood halka kooxda rooma ee kaalinta afraad ku jirta oo ay leedahay afar iyo labaatan dhibcood dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta arsenal ayaa la filayaa inay isxoojiso marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda bisha janaayo ee food inagu soo heysa naadiga arsenal ayaa waxa ay kaalinta shan iyo tobanaad kaga jirtaa horyaalka dalka ingiriiska iyadoo leh afar iyo toban dhibcood kooxda arsenal ayaa sidoo kale waxa ay dhalisay labaiyo toban gool waxaana kooxdu ay dhibaato ka qabtaa in ay abuurto fursadaha dhinaca goolasha kooxda arsenal ayaa la filayaa inay lasoo siixato ciyaaryahan ama laba ciyaartooy oo dhinaca qadka dhexe ee weerarka ka ciyaara si ay u saacidaan weeryahanada kooxdaasi oo inta badan aanay helin fursado ay goolal ku dhaliyaan naadiga arsenal waxaa horyaalka dalka ingiriiska ee brimier leaga laga badiyay kulankii ugu dambeeyey oo waxaa labiiyo hal kaga adkaatay kooxda kubadda cagta everton waxaa sidoo kale kulanka soo socda ee horyaalka ay la kulmi doontaa naadiga chelsea waxaana laga cabsi qabaa in sidoo kale kulankaasi kooxda kubadda cagta arsenaal looga adkaado arsenaal ayaa ka mid a kooxaha ugu gooldhaliska yar horyaalka dalka ingiriiska ee brimier leaga waxaana xilliyaareedkan ee dhalisa oo keliya labaiyo toban gool tababare michael arteta ayaa mustaqbalkiisa waxaa ku jira mugdi hase yeeshee kooxdu waxaa lagu warramay inay sii doonto fursad ilaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu ka furmo markaasi oo marka la xoojiyo haddii aanu natiijo wanaagsan la imaan laga yaabo in xilka laga qaado xubintii cayaarahana waa naga intaas
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha haddii aanu jalleecno waxaanu idiinsoo qabanaynaa heesta ruun iyo fanaanka maxamed xasan lafoole
beerkii wanaha adaa masallaha dhigto keliga kugu aamine codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola jaqaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jaqaylkii waaya arag astaantii lagu xusay umuqda beerkii wadnaha allah masallah dhigto keliga kugu aamine codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola afaadi dibta ila marte samidka ila qaybsatay afaadi dibka ila marte samirka ila qaybsatay amaanada dhowntay ballanta ila ofisay amaanada dhowntay ballanta ila ofisay abaalkaadiga mudnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuuratee ugu runay ugu adaanifka ku jeclahay ugu arkase ugu adaanifka ku jeclahay afaadi dhibka ila martay samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila martay samirka ila qaybsatay amaanada dhowrtay ballanta ila ofisay amaanada dhowrtay ballanta ila ofisay abaalkaadiga mudnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay aroortii eronkooday iyo udgoonki gufaacaday aroortii eronkooday iyo udgoonki gufaacaday xariirtii ioontirtiyo raxmadan ku ildoogsaday xariirtii ioontirtiyo raxmadan ku ildoogsaday asaaskii udubdhigiyo aqalka tiire isu hayay asaaskii udubdhigiyo aqalka tiire isu hayay siday wiilu imahe egmada ugu la xabsataa uurkuu nugu seexato codkale looma ogola codkale looma ogola codkale guud ahaana idaacaddeenii dhegaystayaal dhallinyarada maanta waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
ijaabadan ka aflaxay ilay iska nuuro dhaaraxshay tijaabadan ka aflaxay